habeen hore degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay weerar lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo midkood sarkaal yahay halka laba kalena lagu dhaawacay askartan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa dilay kuwo kale oo ay iskala tirsan yihiin sirdoonka kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho dibadbax looga soo horjeedo arrintan oo ay dhigeen ehelada askarta la dilay ayaa shalay ka dhacay afgooye
ciidamada nabad sugid waayo xalanay ka soo baxeen afar dhafood ay dileen oo weliba haddana oo ciidamadiioo ka mid ee nabad sugid ah laakiin iyumaba tirsadaana markay afar dhafood ay dileen laba dhafood ay ka dhaawaceen toddoba dhafood ay wadadeen
waxay sheegeen askarta dilalka geysatay in ay ka soo baxeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya ku sugan si dhab ah looma helin sababta ka dambaysay askarta la dilay balse ciidamada dowladda ayaa sidan oo kale marar badan isku dilay goobaha ay ku sugan yihiin